wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ibraahim maxamed cali iyo wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay maanta kormeereen xarunta qorshaha isbeddelka qaran waxayna u kuurgaleen qaybta biyaha iyo enerjiga markuu socdaalka soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ibraahim maxamed cali oo ka warbixiyey kormeerka ay ku tageen xarunta isbeddelka qaran maanta waxaan soo booqday xarunta laabka oo ay shaqo aad u qurux badan oo wanaagsan ka socoto aniyo wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha waxaan la kulannay qaybihii wasaaradda qaybtii enerjiga iyo qaybtii biyaha watarka waxaa iiga muuqday shaqo aad u quruxsan wanaagsan sababi karta horumar wanaag in labada qaybood ee enerjiga iyo biyahaba isbeddel badan waddadii lagu qaadi lahaa lagu heli lahaa oo aan labada qaybood ee nolosha bani'aadamka horumarka iyo nolosha gaadhsiin karta sababtoo enerjigu markuu qiimo jaban iyo waddo jaban la helo waddanka warshadaa imaanhaya wanaag baa imaanaya horumar baa imaanhaya wixii waddanka ka soo baxay in waddanka lagu warshadeeyo dadku ay helaan wax wanaagsan oo jaban baa imaanaysa waddankii la maalgashado biyuhuna waaba noloshii guud oo beerihii iyo xoolihii iyo waxaynu ku tiirsaneen oo dhan baa horumar iyo wanaag ay sabab noqonayaan marka waxaan kula kulannay shaqo aad u wanaagsan qurux badan sababi karta horumar iyo wanaag ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala waddanka inuu nabad iyo wanaag iyo horumar gaadho waddadaana kuwii qaaday oo ku guulaysta ilaahay naga dhigo subxaanahu wa tacaala marka khayr iyo wanaag baan u rajaynayaa labadii tiim aan la kulannay shaqo aad wanaagsan bay qabteen shaqadii lagu horumari lahaa ee wanaagga lagu gaadhi lahaa bay hayaan waanu ku faraxsannahay aniga wasiirkuba kulankii aanu samaynay eenu la kulan labada tiim